رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي النبي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر أول زمرة kooxta ugu horeysa oo تdkل gelaysa الجنة جannada calىa suuraة الqamari dayaxa suuradiisay ahaatay laylaة الbedri habeenka uu afar iyo tobanka yahay ee uu kaamilka yahay hadday tahay iftiin ahaan iyo dee isaga jurmigiisa marka leega aragtideennan waa habeenka ugu taamsan yahay ayay suurada uu leeyahay iftiinka iyo dhalaalka iyo quruxdaas oo kalay lahaatay bal taas waa sifaatihim wa aswaajihim wa baabu bayaani sifaatihim wa aswaajihim bal wuxuu u baabaysan yahay sumrata ugu horeysa jannada gelaysa inay suuradoodu taa tahay waxaa kaluu baabku u baabaysan yahay dadkaa jannada gelaya sifaadka ay leeyihiin iyo haweenkoodu cadad ahaan iyo iyagana sifa ahaanba waxa ay yihiin taas buu baabkeedi yahay waa baabu umuurahaas ay noogu wada imanayaan naciimkii iyo dee bal jannada iyo wixii ilaahay subxaana wa tacaala dadka addoomaha saalixiinta uu ku abaalmarinaya xadaثnي cmr الناqd وyعqوب بن إbrاhيم الdwrqي جaميعا عن بن عuلyةa واللفظ ليعqوبa qال xadaثna إسماعيل بن عuلyةa أخبرnا أyوب qال أخبرnا أyوب عن محمد qال عnه qاaل bal dee snadku kolley waa dadkii aad iyo aad ugu badnaa kitaabka in labada sheekee muslim leeyahayna xadiidka ismaaciil ibni culayay ka wada wariyeen waaba kan yidhi jamiican can ibni culaya laakiin lafdiga inoo soo socdaa waa yacqubu dawraqi lafdigiisii marka ayuubkuna waa ayuub sakhtiyaani moxamedna waa ina siiriin moxamed baana hadalka wato qaala wuxuu ihi moxamed ima tafakharuu inay isu faaneen wa ima tadaakaruu amase waxa weeye inay mudaakaroonayeen oo dee mudaakar ahaan ay kuba soo qaadeen macnaa waxa weeye dad baa kulmay meel bay isugu yimaadeen waxaa la isweydiiyey su-aashan jannada marka la galo ma raggaa badan mise dumarkaa badan arrinkuna haddaba ama dee fakri iyo faan raggii ay dumarkii uguba faanayeen kahro ama dumarku ay raggii uguba faanayeen taas bay waana waqti dambe imaka dee abu hurayra la weydiin doonaa arrinta waxa weeye amase waxaabay ahayd un iyadoo dee mudaakaro cilmi ahaan isweydiin la isweydiinayo un laga mudaakaroonayo un labadan jinsi kooda ku badan jannada ku badan oo waabatana ima tafakhar wa ima tadaakaro lafti baa inoo dambeeya xadiidkan duruqdiisa dambe aynooguba iman doona oo ah inay dee waxa weeyaan muran ama dood dee adigu lagu dooday meeshan iyo ikhtasama arijaalu wاnisa ayuhum fi ljanati akar laftigaasa inoo soo socdaba riwaayada dambe marka ima tafakharu wa ima tadaakaru arrijaalu ragga miyaa fi ljannati jannada dhexdeeda aktaru badan oo dumarkii ka badan ama nisaa mise dumarkaa badan faqaala abu hurayrata abu hurayra la weydiiyey oo taas iyagii dadkii markii hore ama mudaakar ahaan ama mufaakar ahaan dee arrintan usoo qaaday baa abu hurayre weydiiyey si ay arrintaa bal iyagii uu kala saaro bal dee kolba dhinaca badanna uu isagu wixii cilmiga wahayuu rasuulka ilaahay ka maqlay uguba sheego ugu faa'iideeyo markaasaa faqaala abu hurayra abu hurayrata ayaa wuxuu yihi awalam yaqul abulqaasimi sala allahu calayhi wasalam hamsada nawowda ka horeysa istifaam baan kaba dhigaynaa wixii ay gelaysayna wuu meesha ka maqan yahayoo ataqhtasimuuna fii dalika ma arrinkaas baa ku faan ku murmaysaanba ama a ku doodaysaan walam yaqul oo dee wamayan oanu odhanno dee walam yaqul rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam marka alxaal lam yaqul abulqaasimi ina awala zumratin waa taasay bacda shuraax ay tilmaameen laakiin inagoon waxba madkuul kale u qadarin wax kaloo qadaran san weyna laqwadaaba inoogu toosayso awalam yaqul miyaanu odhan abulqaasimi sala allahu calayhi wasalam ina awala zumratin kooxta ugu horeysa oo tadkhulu gelaysa aljannata jannadu calaa suurati alqamari dayaxa suuradiisa ayay ahaatay ay kuba sugnaato suuradoodu waa suurada qamarkoo kale laylat albedri habeenkaa uu taamka yahay walatii wazumratu latii zumrada taliyaha taa ku xigtaana oo zumradaas iyadu mar bay wada gelayaan kooda hore ma gelayo ilaa ka damba galo oo mar bay wada gelayaan haddaba zumrada dambe ee iyadana iyaga kuwa ku xigee jannada gelayaana calaa adwa latii taliiha calaa adwa'i kowkabin xidigka ugu iftiin badan nuurkiisoo kale ayaa dee suuradooda iyo wejiyadoodu ayin xidigaasoo duriyin macnaa nuur badan weeye waa shadiid linaara xalaytaan lafdiganba soo maray oo fi samaai samada ku sugan oo macnaha kooxda hore iyo zumrada hore waxay gelayaan jannada iyadoo suuradoodu ay tahay suurada dayaxo oo kale iftiinkooda iyo nuurka ka baxaya iyo wejigoodu siduu yahay qolada kuxigaan ku xigtaana ama zumrada ku xigtaana xidigaha dee bal aan dayaxa ahayn kuwa ugu roonroone ugu nuurka badan iyagoo nuurkiisa iyo idaaadiisa iyo iftiinkiisoo kale wejiyadoodu ay leeyihiin ama dhammaanba jirkooda uu leeyahay ayay iyaguna jannadii gelayaan kale lafdi bukhaari wariyo xadiidkani waa xadiid abu hureyre xadiidka sahl ibnu sacad ahaa ayaa waxa uu kuba yimi bukhaari buu kuba sugan yahay inay jannada dee ummadda kaba gelayaan toddobaatan kun aw sabca miati alf oo suuradoodu ay tahay suurat alqamar laa yadkulu awaluhum xataa yadkula aakhirahum aakhiruhum kooda hore ma gelayo ilaa kooda dambe galo ujeedadu ma kala horharaynayaan isku martabo weeye mar keliyay wada gelayaan oo dee albaabadaa jannadee waaweyn ayaa u waasac noqonaya inay mar keliya wada galaan lama kala horeynayo kooda hore ma geliyo ilaa ka damba galo markaa tiradan kama faa'iidaysanaayo bal sabcuuna alfan aba noqdeen kuwii bikayri xisaabin kuba gelayay waayo lafdiga shaki baa kuba sugnaa riwaayadan tilmaamaya o sabcu miati alfineen bal taaba wey likulli mri'in shaksi kastoo minhum iyaa ka mid ah zawjataani laba dumara u sugnaaday isnataani oo iska taakiidune waa tasniyihii hore laba dumaraa mid kastaa leeyahay kuwaasoo yuraa la arkayo muku suuqihima waa kubabkooda dhuuxiisa waa dhuuxaa hilibkii iyo laftii ay kaba sokeeyaan ayaa la arkayaa min waraai laxmi waa min waraai laxmi walcadmi sidaa lafti kaleo xadiid ba ahaa dee waana sidaada waaqaca hilibkii iyo waxa weeyaan laftii bal dee dharna way huwantay oo intaasoo xuladood iyo bedladood bay gashantay haddaba waxaas oo ka wada sokeeya ayaa haddana saafinimada jirta saafinimada jirta ayaa la arkayaa dhuuxiisiba dhuuxiiba halkaa kaba muuqanaya wamaa fi ljannati jannada dhexdeedana aczabu ruux doobi ma jiro kale jawaabtii dee hadalkoodiina waa laba arrimood baa de ay meesha way nooguba sugantahay abu hurayra waa u jawaabeen bal xadiidku kale duruqna waa yeelan doonaaye intaynaan arrinkan aynaan gaalin su-aashaba ahayn xagga laba shay oo luqada ku tacalluqsan baa yimo mid waa likulli imri'in minhum zawjataani oo ah dee tatniyatu zawjatin weeyo ta'bay leedahay kolle waa luqo axaadiida qaarkood dhacday sida halkan baa u dhacday kalaamka carbeedna barhkood kuba yimi ama ashcaartooda barhkood kuba yimi ee laakiin laga badan yahay oo luqada aada u badani qur-aankuna wax kale may dhicino qur-aankuna kuba timi waa iyadoon dumarkana aan ta la raacin ee zawjun laba yidhaaho qur-aankana dee waxa weya meel alla meeshii lafdigu kuba yimi ama jamac ahaan ha u yimaade ama ifraad ahaan ha u yimaadee luqadaa aan ta'da lahayn buu kuba yimi barhkood baa luqa ahaan inkira laakiin waxa la inkira maa waa tan axaadiidan bay noogu sugan ashcaartii cawribeedba ihna way kuba sugantahay sidaa dee bayd uu lahaa farazaqo waina aladii yascaa liyufsida zawjati waana din horo dee dadkii markaa ahn ma aha muwalladiintii luqadooda aan la ictibaarinayn ma aha bal taasi waa midoo taxdiidka inoogu sugan kolle imaam nawowina raximah llahu tacaala halkan waa sheegayaayoo asharku haba noqdiyo sida shuhrowga badan in la gooyo axaadiida inteeda badana luqada kale ha ku timaadiyo qur-aankee tanna waa luqo jirto xadiidka way nooguba timi taasi iyadu waa mid arrinta labaadna waa kelimada ugu dambaysta xadiidka aczab ee kolley waan garanaynaa macnaheedii oo macno ahaan mahe waa luqa ahaan baan eegaynaa nusqooyinkii isna kitaabkan ee dhammaanteed sidan baa dhacday isagooy alifi la socoto aczab ayaa dhacday kolley waa luqo iyaduna nimankan aimada luqada barhkooda way inkiraan tanna oo waxay leeyihiin luqadan luqa ahaan bay u inkiraaneen laakiin me ma aha wax la inkirana mahe waa luqo jirtaan leenahay eh se luqada aada u badan waa kuwa dee bacda luqawiyiin ama aimadoodii barhkood tan ay inkirayaanba waxa weeye in la yidhaaho marka ninka la sheegayo cazabun cazab oon hamse loo yeelin taas bay tahay kolley dumarka markay noqotona waxay noqonaysaa iyadna cazabun iyo cazabatun labadaba way soo naqliyen waa ruuxii dee adigu aan zawj lahayna ma aan zawjo lahaynu taas bay tahaye baltana waa luqo taasba haddaba in marka aczab la yidhaaho iyadoo afcal dee markuu mudakarka yahay muanasna uu leeyahay sida axmar xamraa iyo ab markaas oo kale aswad sawda iyo wixii laba midka ahaa afcal facla dee waxay taasi keenaysaa haddii aczab luqadani ay jirto dumarkana in cazba la yidhaha laakiin luqa ay soo naqliyeen maaha qiyaasahaan bay keenaysaa xagga markay noqoto jamaca oo kale dee ragga walow lafdigani cazab yahay cuzaan bay ku jamciyeen waa lafdigu suu asalkiisa ahaan laha cazaba ficilka ah dee faacil ismigiisa faacil caazib buu noqon laha walow halkan cazab ahaan u yimi caazibkay jamciisu ahayd cuzaab s mey fucaal sida kafir kufaar oo kale markaa cuzaab buu u yimaadaa bal waxaan leenahay iyaduna tani waa loqo soo aroortay in axaadiid xadiidkan mooye axaadiid kalena way dhacday bal taasba weeyaan oo cazab in aczab laakiin luqada badani waa in cazab laba yidhaaho za-duna way fadxisan tahay cazab baa la odhanaya xaafid bn xajar baa meelo fatxubaari waajuska hore ayaa meel waxaa dhacay markuu isagoo luqadan sheegay matingana kuba timi aczab luqada labaadna soo naqliyey ayaa markuu dabdinaya malaa sabqu qalamune cazib buu ku dabdiyey manaa za-da ayuu kasriyey waa juska koobaad taasna waxay keentay dee xaafid waa ninka idaa markaas waxa weeyaan idaa qaalat xadami fasadiquuha oo kale say barhkoodba ama maxamed amin sheekhan oo kale iyo badan uu kusoo celaaliyay markuu isaga sheegaye raggii ka dambeeyey barhkood inay taa ku kadsoomeen oo sida camlulmacbuudka oo kale iyo iyadna way dhacday cazabkaas iyo rag kale oo kala duwan bay dhacday oo xaafid ibnu xajar dabdigiisaa raaceen laakiin markuu aakhirka kitaabka joogo xadiid isaguna yimi iyo hadiyusaari markuu mufradaadka bukhaari fasalka u dhigtay gaarna loo madbaceeyey tafsiiru qariibulxadiid ay ku madbaceeyeen kuwa intay ka dhex saareen hadiyusaari oo kale markuu joogo dabdigii saxiixa buu ku dabdiya cazab buu ku dabdiyaaye halkaa hore wixii ka dhaco markaa dad kalena ay kuba kadsoomeen markaas dee waxaan la filayaa shawkani iyo camnulmacbuud iyo saaxibkiisan iyo waana dabdiga laakiin waxaan leeyahay waa cazabun oo iyadna za-doo fadxisan waxyaalahaas waa cazib ma aha luqada badanna waa cazab in la yidhaha haweeneedna waa la odhanaya cazab iyo cazabatun labadaba ee cazba iyaduna ma jirto halkana way yar tahay luqadan iyo laakiin waa luqa jirta bal taasna kolley sheekhuna raximah llahu tacaala isagoo qaadiciyaadba inaana tani wax jirin de intuu bar ka soo naqliya soo naqlinaya laakiin waa bal waxa weya waa luqa laakiin luqadii badnayd taasna wey waa luqa ahaan marka cazabna kolley waa ruuxa de hadduu rag yahayna aan haweene lahaynu de haweeneedna waa taas oo kale bal taas iyadu waa mid xagga marka la eego dee sifadu way noo socon doontaa ay ahlu jannu leeyihiin xadiidkii markaa waxaa inooguba sugan nin kasta oo jannada galay inuu laba dumaro leeyahay welibana de haddii la odhan lahaa maya rag iyo dumar way isleegiyiin raggaa badhaana rag dumarba lahayn ay doobabiyiin sida adduunyada laguma yaqaano xadiidka waxaa inoogu sugan inaan dee nin aan xaasil hayna aanu meeshii ku jirin marka meesha maxaa soo baxaya kol haddii dee nin kastaaba xaas leeyahay oo dad aan xaasas lahayn oo ama doobabahoo laydhaa halkan tirada way bedeli karaan aanu jirin mid kastaana laba yeeshay inay dumarku ku badan yihiin ay kaga badan yihiin jannada raggi ay kaga badan yihiin taas weeye waata xadiidkayna laba soo baxaysa oo uu inoo faa'iideynaya annisa aktaru ahliljanna dumarku inay yihiin ahlujannaha kuwa u badan arrin kalena way jirtaay oo halkan laba dumar uu leeyahay jirta labada dumara waxay culimmadu ku fasireen in markay noqoto dumarkii adduunyo ayuu labadan yeelanaya ama alxuur lciin marka la eego iyo dee kuwaa ilaahay abuuru jannadaba ku abuure dadka awliyadiisa u abuure bal matalan jannada kuwaasi tiradan way ka badnaanayaan iyadna bal haddaan waxyaalaha aad u daciifka iska ilaalino oo intan bal matalan dee wax matalan la qaadan karo oo la xujaysan karo aan eegno kolley inta ugu badanee nusuustaa kuma timi ee waxyaala intaa ka badnin way jiraan laakiin ictimaad ma lehe toddobaatan bay noqonoo markaa in inkasta labayo toddobaatan laba kuwii adduunye ah iyo toddobaatan bal kuwa kalea marka halkan taasaa inoogu sugan ishkaal kale markaa imanaya xadiidka ishkaalkaasi waxa weeye xadiidkii saxiixa baa wuxuu rasuulka ilaahay kitaabkana waan kusoo maray isagoo dumarkii la hadlaya inuu amri uhi sadaqa la baxa istikfaarta badiya fa innii uriitukuna ma ra'aytukuna akara ahli naar wey waxaan idin arkay dumar haddaad tihiin ahli naarka kuwa ugu badan inaad tihiin xadiidka kale israana dee waa kaasoo waan daalacday oo waxaan arkay ahlu naarka inay u badan yihiin dumarku dee xaggan kale fuqarada u badan jannadii habaydhaan markaa de bal haddii ay ahlunaarkii ay u badan yihiin in halkana u badan yihiin marka dumarkii adduunyana kuwo kaleo halkaa loo abuuray ma jiraan naare waa wixii dembigooda ku galon baa meeshuu jooge ma waxaa la odhanayaa labadii jaanibba way ku wada badnaanayaan lafti xadiidna waa soo arooray oo isaguna yimi oo ah inay dee xagga jannada dadka marka gelaya kuwa u yar ay iyagu yihiin baaba soo aroortay bal laftiga haddaan iskaba dayna tan oo kale kolley xadiidkana waa tan haynayne bal waxyaalahay ku jamciyeen ay ku tawjiyeen ay isu geeyeen waxa ugu weyn ama ugu mudan marka ugu horeeya janno naar la galo kufaartii ehelkeeda ahayd way gelayaan dadkii cusaada ahaa ciddii dee aan markaa dee waxa weeyaan tadhiir bay u gelayaan iyo in lagu soo dahiree dad badan oo cusaada ka midina way gelayaan oo rag iyo dumar bali bal markaa hore ee dee cusaad iyo kufaarba la ysugu jiro marka la eego dee ahlu naarkii iyagiibaa uguba badan asbaabtii ay ku naar tegayeenna waa kii rasuulka ilaahay sheegay laakiin marka dadkii cusaada ahaa laga soo dhammeeyo ee ay naar ku hadhaan un ahla naar dadkii de man xabasahu lqur'aan dadkii ehelkooda dhabta ahaa ee ahaa dee laguna sifeeye laa yamuutu fiiha walaa yaxya waayo kuwan kale ee cusaada marka la geliyo ay marka hore gubtaan dabadeed way dhimanayaanba ilaa inta laga soo saarayo haddaba marka laga soo dhammeeyo waxay noqonayaan in haddana dee janno laysugu yimaado waktigaasay noqonayaan kuwa uguba badan ee markan horena de haddii la yidhaha aqalu saakini ahljana markaa jana annisa iyo akar ahlinaar waa annisaaba waa markaa hore maca cusaad loogu jira lakiin marka laga soo saare naartii gaalown ay ku hadho dadkii wixii muwaxid ahaa adugu islaamnimo un ku dhintay ama tawxiidun kuba dhintay macsiyadiisu haba badnaatay ugu dambeyn lagaba soo saaray janno la ysugu keeno markaa dumarka ayaa badan oo raggii ka badnaanaya bal taas bay noqonaysaa un waxaan leeyahay waa laba ka ugu badan ama lagu jamciye ugu mudan imaka halkan aan soo aan kuba gaabsanayno taasba weeye xadiidkan duruqdiisa inoo sii socon doonta xadaثna بن abi cmr qaal xadaثna sufyaan عan ayub عan ibn siriin qaal anahu qaal waa xadiidkii hore un duruqdiisii mid kaba mid ah sufyaankuna waa sufyaan ibnu cuyeyne waxaan filaya qolooyinkiini kitaabka in badan la socday dee taasi kama qarsoona ama iltibaas ma jiro ibnu abi cumar sufyaan asawri shaqo iskuma laha ama lamu kulmin waxna kama wariyo dee toos bal markaa ibnu siriin ba qaale wuxuu yihi ikhtasama rijaalu raggii ayaa dooday iyo wanisaau dumarkiio waxay ku doodeen ayuhum waa kuwooda fi ljanati akaru akaru fi ljana xagga jannada yaa badan ma raggaa badan mise dumarkaa badan waa lagu doodaya dumarkii annagaa badan bay leeyihin raggii maya annagaa badan bay leeyihiinba fasa'aluu abaa hurayrata abaa hurayray weydiiyeen arrinkaas waa waqti faqaala wuxuu yihi qaala abulqaasimi sala allahu calayhi wasalam abulqaasim baa wuxuu yihi waa xadiidkii makaan ka soo baxnay bimili xadiidi ibni culaya oo markii hore ayuub ibnu culaya ka warinayay makana sufyaan ibnu cuyeyna ka warinayay haddaba sufyaan xadiidkan uu ayuub ka wariyey wuxuu la mid yahay kii ibnu culaya uu ka wariyey ayuub aynu imaka ka soo baxnay intay ku kala duwan yihiino imaa tafaakharuu wa imaa tadaakaruu iyo intan ah ikhtasama اrijaalu wالnisaa oo tafaakurkoodii inoo fasiraysa وxadثna qتaybaة بن سacيidi qال xadثna cabdالواaxid yعnي بن زiyaadi عan cmaaraة بن الqacqاع qال xadثna أbu زurcata qال samictu abا هurayraةa yquل qala rasuul الlahi slى الlaه عalيه وsلم kolley sanadkuna waa dadki aynu soo arki jirnay abu zurcatana e waa abu zurcat بn cmr بn jrيir oo jrيir بn cabdالlahi صxaabigaas baa awow u ah waana ti kitaabka xataa ilaa kitaab اimaan baabu inagu soo noqnoqonaya wuxuu yihi marka abu hurayra qala rasuul اllahi slى اllahu عalayh wasalam awalu man ka ugu horeeya ee yadkulu gelaya ljana macnaa waa fariiqa iyo kooxda u horeysa ee janno gelaya matiga xadiidka sheekhu muu dhammayn sanad buu dib ugu laabmay xa waxadaثna qutaybaة bnu saciidi waزuhayr bnu xarbi wlafd lqutaybata qaala xadaثna jariir can cumaarata marka jariir markii hore inooguma sugnayn laakiin cumaare iyo intii ka dambeysay kana way ku sugan tahay can cumaarata can abi zurcata can abi hurayrata qaala qaala rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam bal kolley dee kitaabka taxwiilku habeenkasta waa ku jira waynu aragnay isagoo sanad sheega oo sanadkii inti aanu dhammayn ama aanu matigii sheegin haddana sanadkala sheeku kuba noqdo xana uu isticmaalayo udhexaysiiya in badan baan soo aragnay ama dee maaha in badan kitaabkuba hoose habeenuu ka maqan yahay maba jirto laakiin waxaa dee badnaan jirtay kol haddii sanadku kolba halkuu isugu imanayo inuu xada ku joojiyo oo bal maalan imaka halkan cumaarat bnu qacqaac ayaa labada sanad ay isugu imanayaan marka waxay ahayd de markiu cumaarat bnu qacqaac soo gaadhay inuu xada yidhaaho inta kalena sheego taas baynu arki jirnoo badnaydna waana usluubkii ay isticmaali jireen maanta se markii hore uu dhameeyey sanadkii matigi in kamiduu sheegay imikana sanadkii waa kan qeyb sanadkii kamida saddex sanadkii hore kamida ayaa kuba suganoo waa saddexda dambe matigiina imikuu dhamaynaya kolley nuktada ku sugan ama arinta ku sugan waxay tahay lafdiga hore awalu man yadkulu janata ayaa lafdiga uu ahaa riwaayada hore ee cabdilwaaxid ibnu ziyaad an markaa can cumaara lafdiga dambe jariir can cumaarana ina awala zubratin oo zubra halkaa farqiga inta baa matigii udhaxaysa bilowgeedii inta kale waa isku mid ee bilowgay udhaxaysa awalu man yadkulu jana iyo ina awala zumratin yadkhuluuna jana tan buu deeta keenay inuu sanadkii intuu dhameeyo matnigii in kamida sheego waa intay ku kala dunaayeen kolley tan oo kale kolkol wuxuu samayn jiray intuu iska dhameeyo ayuu ruuxa lafdigale gaar ahaan marka dambe raacin jiray sa imakaba aan arki doono meel dambe e laakiin bal waxaan leeyahay waa saaliibtii imaamku iyo alfaadaas si uu kala soocayey uu kala duwayey waa cinaayadii badnayd iyo ihtimaamkii jaanibkaas haddaba wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ina awala zumratin kooxta ugu horeysa oo yadkhuluuna aljannata calaa suurati alqamari laylata albadr waa dayaxa suuradiisa ayay ku sugnaadeen oo kalay lahaadeen habeenka weliba uu dhan yahay kaamilka iyo afariyo tobnaadka uu yahay taas weeye waa koox waa kumayaal waa mar keliyay wadagelayaan waladiina kuwa yeluunahum kuwaa ku xiga waa zubrada labaad ee kuwaa raacayaana ee iyaguna jannada gelayaan calaa ashaddi kowkabin duriyin oo fi samaai idaa'atan tashbiihi waatan dee tamyiiskaasi wejkii shabhu inoo caddaynaya waladiina calaa ashaddi waxay ahaadeen oo suuradooda ay ahaatay calaa ashaddi kowkabin duriyin waa calaa suurati ama xagga nuurka iyo iftiinka ashaddi kowkabin kowkab iyo xidigka ugu adag uga xagga marka maxay ugu daran idaa'atan wey waa xagga iftiinka iyo nuurka kaasoo duriyin waa macnaha waa shadiid linaara oo fi samaai samada ku sugan oo bal maalan marka dayaxa dee wixii aan dayaxahayn ee xidigaa kalea ee samada ku sugan ka ugu nuur iyo iftiin badan oo kale iyaga ayaa wejigoodu noqonaya iyo suuradoodii oo kuwaasay kooxda labaadna noqonayaan waa tan xaaladoodi laa yabuuluuna ma kaajayaan walaa yataqawaduuna waa fiiha weeye jannada waa meel daahira in waxa weeye saxarona waayaan walaa yamtakiduuna siin iyo duufna sankooda kama imanayo ma siinsanayaan walaa yadfuluuna yadfiluuna haddii la yidhahna way banaantay labada wejba luqada carbeed tafala yadfulu iyo tafala yadfilu candhuufna ma tufayaan macnaa waxa weeye waxyaalahan dee iska mawaad faasida ah ee jirhkeedna kaba soo baxda ina iyagu halkaas maba jirto xataa candhuf ma tufayaan amshaaduhum dahabu waa gadhfeedhahooda waa jamcu mushtine dahab weeye oo maaha inay timahoodao dee kolkol isqabsanayaan ma taasiyo ay ku kala saarayaan o ay ku kala bixinayaane waa nicmadii iyo tanacumkii bay kaba mid tahay cuntadood ay cunayaan maaha gaajo inay gaajoonayaan halkaasay gaajo u cunayaan inay waxaan ay cabayaan haraad iyo waxyaalahaasi ay kaba kaxaynayo taas maaha in waxa weeyaan waxoo dhamiba waa tanacum ilaahay ugu nicmeeyey oo ay ku raaxaysanayaan ay macaansanayaan haddaba waxyaalaha amshaadooduna waa jamcu mushtini addahabu wa rashxum lididkooduna almisku cuntadaasaa kaga baxaysa way noo dambaysaa ina cuntaa la cunayaa cuntadii haddaba fadalaad ma laha wax kale ma laha ee laakiin maxay noqon shay udgoon oo jirkooda ka soo baxa dhidid ahaan uga soo baxa ayay kaga baxaysaaba cuntadii iyo daaco iyaduna dee kollay taa miskiga unoon tii adduunyo ee la dhibsanayay aan ahayn wa rashxumun misku wa majaamiruhum majaamirtooduna majaamir waa jamcu mijmaratin ama mijmarin waana idanka ama waxaan yareedee dabka inta lagu rido wixii cuudka iyo waxaan dee udgoon lagu shubo taas lagu rido si dee loogu bukhuriyo wax kaas baa mijmaro la yidhah waa idankii kaas baa mijmar lagu magacaabo kollay lafdigu halku kaba yimina dee waxaan markaa dhuxul baa la dhex dhigaa si cuudkii iyo wixii dee markuu dabkan iyo waxyaalaha dee qiiqi ugaba baxo udgoonkiisii loo helo oo macnaa waa jamraduna dhuxushay hayde inay jamraadkan la dhigaya ayaa mijmar loo yidhi waa aaladaas ama idankii weye haddaba taasna alaluwatu aluwa weye horta mid weeyaanoo waxyaalo imika dahab baan arkaynaa in wax la cuniyo wax la cabayo barhkood magacyadoodii aynu hayno ayaa dee qur-aanka iyo xadiidkaba inooguba timi waxaasoo dhami iyaga iyo wixii adduunyo magaca ka dhexeeya baynahuma ismu faqad ama iyada dhadhan iyo sifa iyo iyada taas waatan xalay soo maray ma laa caynun ra'at walaa udunu samicat walaa khadara calaa qalbi bashar marka haddii dahab la yidhaha iyo haddii fudo la yidhaha iyo haddii hilib ama laxma dayr iyo waxyaala yimaadaan iyo fawaakih kala duwan oo barhkood magacyadoodii de ay qur-aankii inooguba sugan yihin hadday timi waa iyaga iyo wixii adduunyo waa magac unbaa ka dhexeeya waa ismiga un laakiin si kale dhadhan hadday tahay iyo arag hadday tahay iyo sifo inama wadaagsanayaan haddaba in waxaan iyagu markay noqoto dukuur iyo udgoon iyo waxyaalo loo baahdo iyaduna tanacumun ah waa alaluwatu aluwadu inta badan waxay ku fasiraan waa alcuud lhindi cuudlqasi ama cuud lhindi dee laftigana mijmaradana idankii baa nidhi iyada markaa mid weeyaan oo dee mudaaf baaban qadaranaynaa si haddii taa noqoto inay cuudku waa wixii la shidaye maaha wixii wax lagu la shidaye maaha aaladii maaha ee wa majaamiruhum ay wacuudu majaamirihim markaas majaamirtooda waxaa cuudkee lagu shida alaluwatu waa mid iyada waa macne si dee aluwadu waa wixii bukuurka lahaa udgoonka lahaa ee dee magacan alawad taa loo yaqaani addunyada waa alcuud lhindiya laakiin waa mid kale uno dee magaca nooca magacii haba yeeshe iyo waxaa kaloo muxtamilaba mijmarka naftiisu inuu kaba samaysan yahay dee aluwadan uu kaba samaysan yahay oo majaamirtoodu alaluwa wey arrin kala iyadna halkan dee kolley culimadu horta balaanyar wado mee aan iyo aan dhaafimo intaasoo niloobe mid baaba iyadna halkan ay la yimaadaan dee aimadii ay laba yimaadaanoo waxyaalahan dee bukuurka lehe udgoonka lehe bal maalan san majaamirta laguba shido waxaa bukuurkoodu muuqda ee dab ayay markuu jiro dabka ay wixii inta lagu rido dab meeshii jira ayaa bukuurkii keena na jannada dab ma jirto say arrintu noqonaysaa oo kale laakiin maxay noqonaysaa taas kolley imaka dee wixii adduunye aan ku naqaanay iyo waxa akhiro way kala duwan yihin waa taa aynu falaa taclamu nafsu ma uktiya lahu min qurati acyun maa laa caynun ra'at walaa uduno marka ugama qiyaas qaadanayo taasoo de waxa weeye majaamirtooda alugu hadday tahay kama laazimayso in meeshii dab jiro iyadii laguma shidayo sade bal maalan cuntadoodoo kale iyo axaadiida qaar bay kuba soo aroortay daa'ir socda ayaa ruuxii dee weligii ilaahay ahaa arkayaayo naftiisa ay xiisaynaysayo isagoo mashwi ayuu soo dhacayaaba oo markiiba u diyaaray in la cuno halkee lagu dubay oo lagu xadiidiyo madaba iyada markaa waa taas oo kale oo marka iyadoo dambe jirin ayaa wixiiba dea dhici karta inuu iska iftiimo oo ama bukuurki iyo wixii lagaba helay maqsuudka ahaa biduuni naar an yashtacila biduuni naar wamajaalihum اlalwa waazwaajuhum haweenkooduna alxuru lciin xurulciin wey de kuwii adduunyada way jiraan bal dee dhici karta kaba mudnaay oo waa dad hila dee soo soomay oo soo salaaday kuwaasi laakiin kuwa ina ansha'nahuna inshaaan waa abuur ilaahay halkaa kuma abuurayo taase waa xurulciin lafdiga alxur imaka dee mufradaan eegno waa jamac oo mufradkiisu xawraa weeye sade waxa weeyaan imaka faclaa xamraa oo kale xumrun baa lagu jamciyaa sida imaka xamraa xumrun xawraauna xurun baa lagu jamciyaa lafdigan alxawarna asalkiisu waxa weeye waa shidatu bayaad alcayn maca shidati sawaadiha wey ujeedadu ishu cadaan iyo madow bay leedahay inta cadaankeedina cadaankaa ziyaado ah madowgeedna madowguna waa ziyaado alciidna laftigu waa jamcu caynaa waa san oo kale waa waa taas waa maado keliya dee markaa alciidna jamcu caynaa de waa tii isheedu ay waasic ahayde laakiin waa waasacnimo sicatu lcayn maca xusnin maaha waasacnimo la yidhah ruuxani waa indhawaawen yahayo dee nooc yar foolxumay surooga laakiin waa imika shidatu bayaadi alcayni maca shidati sawaadiha iyo maca sacatin fii xusni weeye iyadoo waasacnimo isha ay waasac tahay oo xusni kuma jiro haddaba kuwa alxuur lciin ayay tahay dee kuwii adduunyana waa jiraane waxaa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu alayhi akhlaaquhum calaa khuluqi rajuli waaxidi akhlaaquhum dadkaa jannada galay akhlaaqdoodu dabiicadoodu calaa khuluqi rajuli waaxidi waa nin keliya khuluqi oo kale way noo dambaysaa la khtilaafa baynahum walaa tabaaqud ruux keliya mu iskhilaafaya waa ruux keliya qalbigoo kaley wada leeyihiin marka ina iskhilaaf dhexdoodii ma jiro isnacbaansha ma jirto waa dadkaa iswada jecel sururta iyo dee mutaqaabiliin bal maalan haddaba akhlaaqdoodu waa ruux keliya iyo nin keliya dabeecada uu leeyaho dabeeco aada u fiicana ayuu bay tahay bal lafdiga calaa khalqi rajulina waa inoo dambaysaa sheekha riwaayaadka kale inoo soo naqlin doona taas waa midoo taas waa la khtilaafa baynahum walaa tabaaqudna waa inoo dambaysaa tafsiirkii sababtan ba arrintan sii caddaynaysa calaa suurati abihim aadama aabbahood aadam suuradiisii ilaahay ku khalqay ti oo kale ayay ahaadeen ay kuma sugnaadeen oo maxay tahay situuna diraacan wahya situuna diraaca lixdan diraac fi samaa xagga dherarka oo nebi aadam ee isagu adwaarteen aynu soo marno muu soo marin raxim ma gelin muu noqon ilmo yaroo dee kol markaa gacanta lagu hayo gurgurto kacoo kora taas muu ahayn mar keliya ilaahay subxaana watacaala saa u abuuray waa suurada aan adwaar soo marin dherarkiisuna lixdan diraac buu ahaa haddaba markaa janno la galo dhammaantood waxay wada noqonayaan suuradii u asalka ahayd ee aabbahood u asalka ahayd ee uu dhahay oo kala yeelano waa lixdan diraac xagga marka la eega dherarka laftiga ballarku inooguma sugnaa bacd alaahaar ama bacd ariwaayaat way kuba timi ama dee bacd alculamaa sooba naqliye inuu cardigu sabcata adruc noqon waayo inay dherarka intaa le kolley ballaarkiisiibuu isna wadadayaa taase haddii bal haddaba dherarkoodu lixdan diraac weeye xadiidka weli waa inoo socdaa duruqdiisii adagu waa jannadii silcadii ilaahay weeye ilaahay naga dhigo ehelka gelaya iyo dadkaas allahuma jcalna min ahliha w xadaثna abubakr بn abi shaybata وabu kuraybi qaala xadaثna abu mucaawiyaةa can اlacmaشhi can abi صaalixi can abi hurayraةa qaala anahu qaal qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayh wasalam أwal zubrati tadkl janaةa min umati maha ummadihii kale dee ummaddeedna iyadaa ugu horeyn doonto cid jannada gasha oo albaabkeeda laga furo rasuulka ilaahi baa u horeynaya sida xadiidka saxiixa ahaa isagaa awalu man yastaftix bal khaasinkaa odhanaya kumaata waa moxamed oo adigaa la amray axad kaa horeeya inaanan u furin jannadiibu ku odhanaya ambiyadna way gelayaan markaasaa ummadiina ummaddeedna ugu horeyn haddaba kooxda ugu horeysa ummadee gelaysa janno على sورة الqمر ليلة البdr ثuمa الذيna ylوnهم على أشد نجم waa xidika ugu badan ugu adag في السماء ضاة xagga ftn iftiinka waxaa riواayada noogu soo kordhay ثuمa لaهم baعda ذلika منازل ثuمa لaهم waxaa u sugnaaday dadkii أهلجaنة ahaa bacda dalika intaa dabadeed uma hum maye lahuma uma hum iyagu waa ahlu jannihii dadkii gelayeen ee zumradii labaad weeye taasi zumar kalaa ka dhamaysiya kooxo kale maaha labadaa zumro ummaddu ma aha iyagu intaa dabadeed manaasil wa maraatib oo macnaa waxa weeyaan tafaawut baa jira xaggii fadliga ayaa jira darajaadkooda marka la eego kuwan waxaa laynoo sheegay lownkoodii iyo ishraaqisiiyo iftiinkiisu kuwii hore calaa suurati lbadr kuwii labaadna waa calaa ashaddi kowkabin duriyin fi samaa taas bu asoomayeen kuwa ka dambeeyana marka la eega ishraaqii lownka markay noqoto xagga dheerarka waa la wada siman yahay waa lixdankaa diraacun oo iyada lama kala gaabgaabna jaanibkaas iyada taa maaha laakiin xaggii ishraaqa iyo taas oo kale darajaadkoodu dee xaggii fadligoodu suu ahaa ayay raacsan tahay oo tafaawudkii jaanibkan fadligooda jiray ayaa ishraaqooda iyo iftiinkoodna uu noqonayaa oo saasay u kala horeynayaanoo maraatibba yeelan laa yatagawaduuna walaa yabuuluuna walaa yamtakiduuna walaa yabzuquuna halkii laa yatfuluuna markaa bedelkeedii baa laa yabzuquuna waana isla mid ataflu may atafal baan ujeedaa iyo almuzaaq waa isla mid walow tafl haddaan idhaahno facda reebne masarkii bay noqon tafala yadfulu ama yadfilu taflan uu tufay bay noqon oo macruuf uu tufay haddii laakiin la yidhaha almuzaaq atafalla waa la yidhaha almuzaaqna way noqon dee iyadoo halkan imika sanza bay noo taale saadna way timaadaa bal si bay timaadaa saddex carafo meeshan way isku yar bedbedelaan oo way kuba timaadaa walow macnaha tafal uu kuba yimaada riixdan yar aan la jeclayn oo taas oo kale sida xadiidkii ahaa dumarka markuu tilmaamaya rasuulka ilaahay salaada ayaan loo diidaba way tegi karaane walyakrujna tafilaatin oo kale macnaha iyagoon diib marsan oo raayaxa dee dadkii soo jiito oo ama wax fidnayso laga urinaya aanay jin haba baxeen oo bal maalan macnahaasna waa tafale lakiin waxaan leenahay albusaaq ama albusaaqba waa la yidhaha macnahaasna amshaaduhum dahabu wamajaamiruhum alaluwatu warashxuhum dhididkooduna almisku miski wey akhlaaquhum akhlaaqdoodu calaa khuluqi rajulin waaxidi nin keliya dabiicadii oo kale weeye calaa duuri abihim aadama situuna diraacan wuxuu yihi imaamkii muslim raximah llahu tacaala qaala bnu abi shaybata calaa khuluqi rajulin wa qaala abu kuraybin calaa khalqi rajulin wa qaala bnu abi shaybata calaa suurati abihim halkan calaa duuri abihim bedelkeeda inay ibnu abi shaybiya abu kurayb labadaas baa xadiidkan she muslim uu ka wada wariyey halkaa calaa duuri abihim riwaayada waxa weeye abu kuraybe riwaayada ibnu abi shayba calaa suurati abihim dee waa suuradiisii lixdankaa diraacna waa ahaa ee muxuu leeyahay halkan ah akhlaaquhum calaa khuluqi rajulin waaxidin oo dabiicadii ah waa si ibnu abi shayba uu kuba wariyee ama abu kurayb maxay ahayd akhlaaqohum calaa khalqi rajulin waaxidin waa nin keliya abuurkii macnaa suuradooda isku mid a oo dee khuluqna waa wixii aladii yudraku dee waxaanaan dabeecadan iyo waxyaalaha caynkaasi hadda aan fahmayne laakiin il aan lagu haleeleyn khalqina waa waxaan daahirka ah ee muuqda waa abuurkii suuradii daahirka iyo mudrakada ahayd suuradii baadinkahaydna khuluq bay noqotaa ee labadaba de waa taasoo xagga dabeecadna mid keliya weeye xagga suuradana suuradaa aadamba weeyaanoo waa islabo mid taasba weeye kollaynayn marka la eego calaa akhlaaqum calaa khalqi rajulin waaxid haddaan idhaahno waxaa sii bayaaminaysa tan calaa duuli abihim aadama ama calaa suurati abihim aadama waxa u munaasiba taas arrin kalena inoo soo socdee la khtilaafa baynahum walaa tabaaqudana calaa khuluqi rajulin buu munaasibiya oo adigu labada macnoba waa jiraan baan leenahay dabeicadoodu waa nin keliya dabeicadii oo kale suuradna waa suuradii waa aadam oo kale dhammaan markaa khalqigoodna mid keliya weeye khuluqoodna mid keliya weeye bal macnuhu waa daahir bay la tahay axaadiisna way noo socon doontaa way riwaayaadka kalena macnahaas bay noogubayn baabkan baabun fii sifaati اljanati wa ahliha wa tasbiixin fiiha bukrata wacashiya wuxuu u baabaysan yahay jannada sifaadkeeda iyo tilmaanta ay leedihi ehelka gelaya bal waxay iyagu sifadoodu ay tahay iyo tasbiixday jannada dhexdeeda tasbiixsanayaan subax iyo galabba waa xadiidka inooguba iman xadaثna mحamed بن rاaفiع qal xadaثna cabdالرaزاq qal xadaثna mcmr عan hmاm bn mنbه qal hda ma xadaثna abu hurayraةa عan rasuuli الlahi slى الlaه عalيه وasلم fadakra wuxuu sheegay hmaam ibn mنbه axaadiiثa minha oo de isagoo abu hurayre ka warinaya وaqaala waxaana axaadiidta ka midayd waqaala rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam dee koleyna slubkan kitaabka bilowgiisa ilaahay markay noola socotaa waana axaadiid isku صaxiifo keliya ku wada qornayd oo hamaam uu abu hurayre ka wada wariyey muslimna markuu axaadiidta mid kamida warinayo kol hadaanu xadiidkii koobaad ahayne sanadka uu ku dhameeyey dee sanadka uu la socday habkii uu kuba warinayay waye walow bukhaari aanu isagu caado mundarida aanu jaanibkaa lahayn laakiin muslim caadadiisii baa tana axaadiidtii saxiifadaas oo dhan habkii uu ku warinayo waa kan xadiidkana xadiidkii koobaad maaha waa axaadiidii dhexda ku jiray wuxuu yihi marka awal zumratin tariju janata tarijiya tadkhulu de soo marra waa islaamid suwarhum calىa suurati اlqamari laylat اlbedri waa xagga iftiinka dhalaalka iyo nuurka waa habeenka uu taamka yahay suurada uu dayaxu leeyao kale taas bay ta laa yabsuquuna fiiha waa tan imika soo adeeg markii hore naza waayo ficilka xataa siina way timaadaa ka yaraata labadooda taasaa ugu yar siintee laa yabsuquuna fiiha walaa yabtakiduuna ma siinsanayaan siin iyo duufiyo xasankooda kama imanayo walaa yataqawaduuna fiiha saxarana maba jirto aaniyatuhum weelalkoodiiyo waamshaabuhum waxay ku feedhanayaan min adahabi walfidati dahab iyo fido ayay kaba mid ahaatay wamajaamiruhum majaamirtooduna idanyaashoodaasna min alaluwati alwada alawadaas baaba ay kaba samaysan tahay ama cuudkiiba wixii lagu shidayaa kaas ah warashxum dhiidkoodna almisk macnaa miskigan adyabu diib ah urtiisaasoo kale ayaa dhiidkan kasoo baxaya uu leeyahayba wlikulli waaxidi minhum zawjataani mid kastoo iyaga kaba mida waa xagga marka leega bani aadamkii weeye ama xurulcintu way kaba badan tahaye laba dumara ayaa mid kasta u sugnaaday yura kuwaasoo yura la arkayo ama waxaa la arkaya mukhusaadihima markii horena suuqihimaa bay noqotay waayo in damiir musanaa ayaa dambeeyo u idaafaysanto de horena waanu soo maray walow halkan dee kolley jamac baa iska ahaan lahayd marka uu dee tasniye wax loo idaafeeyo ismiga hore dee in la ifraadiyaano san oo kale waa shay luqa ahaan jaa-isa in la jamciyaana waa ta u badanbo waa jaa-is waana sida fiican in la tasniyeyo haddii la tasniyeeyo shaygu tasniye ahaa siqal iyo culays laba tasniye oo israacdo markaa labada xaale kalaa ka badan weliba jamaca badan sida faqad saqad quluubukuma laba qalbi unbay lahaayeen xabse iyo caaisha haddana waa tan la jamciyo sababto kuma oo tasniyaa dambaysa haddii qalbaa kuma waxaa ka sahlan ka fudud quluubu kumaabaa ka sahlanoo saa daraaddeed ba markaa e damiirka musa musana ah wax loo idaafeeyo ee ismi loo idaafeynayo ifra saddexa wajba oo yimaadaane dee jamaca badan ifraadkii tasniyada uguba yaraanaysa imika halkan way markii hore suuqihima baynu soo aragna imikana waa saaqihima walaami maxay tahay waa min alxusni quruxda daraaddeed waa saafinimada filxadiid bay kuba timi in waa ninkiiba muraayad kaleba aanu ubaahnayne waa hadigeed iyo dhabankeedaas ayaaba ka muuqanayaayo taas baa waa saafinimada dee kol haddii iyadoo dhar xidan iyadoo hilibkii jiro iyadoo lafti ay jirto ayaa dhuuxi haddana muuqanaya waa saafinimada jirta laftiguu soo arooray oo ah inuu dee matala min safaai khadiha usuradiisi halkana ma iskuma eegayeen min alxusni la khtilaafa baynahum walaa tabaaguda khilaaf la iskhilaafo iyo isnacbaasho la isnacaa ma jirto khuluqoodu waa khuluqu rajulin waaxid waaba tan quluubuhum quluubtoodu qalbun waaxidu waa qalbi keliya waa tashbiih oo de inay nin kastaaba qalbigiisii iyo shaksi kastaaba qalbigiisii buu leeyahay laakiin waa tashbiih baliiqo wejgiina iyo adaadina labadiiba way xadfan yihiine waxaa macnuu yahay quluubuhum ka qalbi waaxidin weeye ka qalbin waaxidin qalbi keliya oo ayunbuu laba mid yahay oo dee ruux keliya isaga isma khilaafo ruux keliya khuluqii un bay wada leeyihiin markaa taas halkana kolley bukhaari oo kale riwaayadiisa xadiidka markuu warinayo waxaa u badnaydba in quluubahum qalbu waaxidin oo iyadoo lafdiga hore aanu dee dambe uun leeyahay idaafaysan yahay ka dambana mudaafileeyo markaa aan ku laqbayno quluubahum quluubtoodu qalbu waaxidin shaksi keliya qalbigii oo kale weeye bal tanaa kole waa ruwaadda bukhaariba barhkood bay dhacday halkana waa ta muslim inooguma suganoo dee tashbiih sanawj macnuna waa mid keliyona quluubuhum qalbun waaxidun oo qalbun la tanwiiniyo waaxidun oo markaa waa qalbi keliya waa qalbi keliya oo ayunbaa quluubtooda ay tahay ama ay laba mid tahay taa kalena waa quluubuhum qalbi waaxidi macnaa qalbu shaksi waaxidi weeye shaksi keliya qalbigii de waa lakhtilaafa baynahum walaa tabaaqudaa fasirayse weeye wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh yusabixuuna allaha bukrata wacashiya yusabixuuna way nazahayaan ay tasbiixsanayaan allah ilaahay bay nazahayaan waa tasbiix iyo takbiir iyo taxmiid iyo ta bukratan aroor iyo wacashiyan galab taas ayay dee tasbiixsanayaan way inoo dambaysaayo tasbiixdani mid kulfo iyo dee imaka haddaan istiraahdo imaka tasbiixsado muddo dheer tasbiixsada waa waxa dee laynooguna yeedhay kollay culays ku sugan yahay kulfa ku sugantee taas iyada ma jirto way inoo dambaysaaye bal matalan way tasbiixsanayaanoo bal taawe aroor iyo galab dee waaba tan oo yowm laakhir waxaa loo yidhi maalintaas habeen ka dambeeya ma jirto kol haddii qiyaamadii la gaadho yowm laakhir taasaa loo yidhi oo laa leyla bacdaha janno marka la galana dee habeen ma jiro wax kala soocani ma jirto dee cadcad soo baxay soo dhacaysaa ma jirto halkana bukratan cashiyan ba ay meesha timi marka waxay bacd almu halkan shuraaxda ay barhkood yidhaha bukratan wacashiyan waa qadrahumaa weye waa qadarkii subaxda iyo galabta oo kale taas bay tahay laftii baa soo arooray xaaf ibnu xajar kolle fatxulbaari kusoo naqliya sanadka dacfiha kuba sugnaado oo ah in ay calaamo loo yeelayo sadee sitaaro oo kale duuna alcarshi ama taxta alcarshi oo markaa la kala bixiyaana waa subaxdii ay muuqato waktiga la laabaana ay galabtii noqonayso adigu bal waxa weeye ama qadarkii ha la yidhaaho ama iyaguba iyadoon cadceed iyo dee taasi jirin soo baxaysa iyo cadceed dhacaysaa jirin si kaleba dee ha lagu garansiiye subax iyo galabba laakiin maaha un inay subaxdiina tasbiixsanayaan galabtiina tasbiixsanayaan inta udhaxaysana ani tasbiixdaase bal san neefsigeenaasi uu socdo ayay tasbiixdooda u socotaa macnuu waxa weeyaan tasbiixum daa'im weeye waa tasbiixaan kala go' lahayn oo daa'ima waana inoo dambaysa alfaadaha kale ayaa inoo dambeeya xadaثna cثman بn abi shaybta واسحاq بn ibrahim wlfd lcثman qala cثman xadaثna وqala isحاaq abarana si ay caadadiisuba ahayd isحaaq abarana mid kastabana jariir baa u sheeko abarana jariir can اlacmash can abi sufyan can jabiri qala anahu qaal jaabir bn cabdلlahi ba wuxuu yihi samictu الnabiya slى الlahu عalيh وaslam yaqul ina ahl اljanaةi ahl اljanuhu yaأkuluuna fiiha dhexdeeda ayay wax cunayaan maha gaajo uma cunayaane waa litanacum wataladud wayashrabuuna waana cabayaan walaa yadfiluuna caluuf ma tufayaan yadfiluuna iyo yadfuluuna waa taa marka horeba sheegay dee labada wejbe walaa yabuuluuna ma kaajayaan walaa yataqawaduuna ma saxaroonaya walaa yantakiduuna duuf iyo siina sankooda kama imanayo qaalu markaa waxay yidhahdeen dadkiina kol hadduu ruux wax cunu wax abo wuxuu u baahdaa wixii bal jirka galay mooye inta kale inay kasoo baxaan san dee caadadu ahayd rasuulka ilaahay wax la cunayo wax cabayuu sheegay waana ka yihi kaada iyo kaadi iyo saxara mama jirto tii bay saxaabadu weydiiyeen oo waxay dhahan qaaluu fama baalu dacaami fama sha'nu dacaami wey haddaba cuntadan dee ay cunayaan xaaladoodu maxay tahay sabey dee cuntadaasi calooshoodii ugaba baxaysaa oo bal matalan taas qaala markaa rasuulka ilahi wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dacaamkoodaasi waa jushaau daaco iyo wari rashxun dhidid ka rashxilmiski dhididka miskiga dee urtiisoo kale oo ujeeddadu waxa weeyaan wixii daaco aan ahayn ta dee dadku ay libsadaan be adduunya iyaduna urtaa udgoon leh iyo dhidid jidhkooda kasoo baxayo isaguna udgoon oo miskiga adyabu diiba taas bay noqonaysaaba cuntadii halkaasay jidhkoodii kaga baxaysaa ee wax kale oo ina waa cunto maaha cuntadii adduunyo lamid maaha waa cunto fii gaayati ladaafa wa fii gaayati اib halkaasna waa daartii de dayibiinta markaa wax dee maba laha fadalaad iyo waxba ma jirayaan wuxuu ui rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh yulhamuuna waa lagu ilhaaminaya maa w dee iska de ruuxu kolla iloobayo kolna kama tegayo kolla waa waaba lagu ilhaaminaya atasbiixa wataxmiida tasbiixdan iyo taxmiidan kamaa tulhamuuna nafasa sida neefsiga laydinku ilhaamiyo bal neefsigeenu dee horta wax kulfa iyo wax tacabo inoogaba yimaadaa ma jirto welibana maaha waa shay daruuriya laa budda minhu wey haddii kale waaba dhimanaynaa soo maha laga maarmaan buu inoo yahay wax kulfa iyo haddaba taasoo kale weeyaan oo tasbiixdu sidaa neefsigeenu isagaba socdo kulfo aanu inoogu hayn bal dee ay noqoto shay aynu aad iyo aada uguma baahanahay ayaa iyagina lagu ilhaaminaya tasbiixdii taxmiiddii dee kole sidaa culimadu yidhahaana تنورت قلوبهم بمعرفة اللahi سuبحaaنه وتaعaلى وبمaحaبaته وبرؤyته de aragtidiisi way arkeen waa محabadiisi iyo taasoo man ab aa man حaba شhayئa أكثara min ذikri markaasoo de jirkoodii o dhan baa saafi noqday qalbigoodii iyo naftoodii waxaa kaba buuxsamay ilaahay jacaylkii iyo garashadiisii iyo maxabadiisii iyo waa kuwan arkayana deeta taasaa waxay keentay in tasbiiq iyo taxmiidu ay socoto uun saa neefsigu inoogaba soconayo maha kulfo maha ilzaam waxay mashaqo leedahay maaha ee waa yulhamuuna kamaa tulhamuuna nafas وxdثna abubكر بن abي شhaybة وabو qrayb qال xadثna abu mعaaوiyaةa عan الأcmaشh بhada الاسناad ilى qwlي karashح الmiski oo ujeedadu waa ilaa karashح الmiski yulhamuuna marxa weeyaan التصبيح وتaxmida intaas baan la socon riwaayadan abu mucaawiya acmash ka wariyey markii horeba acmash waa inoogu sugnaa jariir ibnu cabdilxamiid baa xadiidka ka wariyey haddaba ac abu mucaawiya xadiidkiisa wuxuu ku joogaa ka rashxi miski jumladan dambe ayaan kuba sugnayn وxadثnي الxaسن بن علي الxulwaniي وxajاaج بن شhaacir kilahma عan abي cاaصimi abu cاaصimi النabil wey qala xasn xadaثna abu cاaصimi عan بn jurayji qal aخbaranii abu الزubayr anahu samca jaabir بn cabdالlah de kolley dadku imaka max ruux cusube hadduu ruux cusubi jiro waa di ku baraarujinaya lakiin de cid cusubi ma jirto abu cاaصim النabilna kolley ضaxaak ibn makhlad baa la idhaaho bukhaari sheekhyadiisa waaweyn ama dabaqada koobaad ee sheekhyada bukhaari ayuu kaga mid yahay markaa muslim ma soo gaadhin isagu waa siduu kaga wariya ama bukhaari kolu waa sida kaga wariya iyo koluu toos ugaba wariyaa u jira bal axaadiida hulaahiyaadka ee bukhaari leeyahay ee isagiiyo rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saddex shaqsi udhaxayso ee keligii maha isaga iyo maki ibnu ibraahim oo dabaqada hore dabaqada hulaahiyaad ay kaba suurtagelaysa taabiciintii soo gaadhay ayuu kaba mid yahay markaa isagu ibnu jurayj buu xadiidka cabdilmalik ibn cabdilcaziiz ibnu jurayj jurayjku markaa awowgii buu noqonaya qaala akhbaranii abu zubayr moxamed ibnu muslim ibnu tadrus abu zubayr kuyadiisu kuba shuuroobay anahu samica jaabira bna cabdillaahi yaquulu qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yakulu way cunayaan ahlu ljanati fiiha wayashrabuuna waana cabayaan arrinkani waa tanacum iyo taladood waa nacaymkaa daa'imkaa joogtada ee raaxada una oo akli horta wixii loo yaqaanay waa tahay afkeena ay wax ku cunaynay oo kale iyo waa la cunaya maakuulkiia laakiin dee sifaatka iyo waxaa ka dhalanaya iyo waxaan loo cunayaa ka duwan tii adduunyo oo walaa yataqawaduuna walaa yantakhiduuna walaa yabuuluuna walaakin dacaamuhum cuntadooda daaka kaasi waa siu dee jirkoodii kaga baxayaa jushaaun daaco weeye ka rashxulmisk sidaa dhididka miskiga dhididkiisaasoo kale ujeedadu dhididna way yeelanayaan aad u udgoon dacana way yeelanayaan aad iyo nowba udgoon taas baana markaas cuntadoodii iyo waxyaalahaas wixii aahaarteedii kaba dhalanaysa intaasay noqon yulhamuuna waa lagu ilhaminayaa aلtaصbiixa wاlxamda kama tulhamuuna الnafasa qaala wa fii xadiiثi xajaajin xajaaj shaacir weeye xajaaj ibnu shaacir baan usheeda طacaamuhum dalika halkaa طacaamuhum daakadaas طacaamuhum dalika waana isla macnoon وxadثnي سعيid بن yaحyى الأmوي qال xadثnي أbي qال xadثna بن jurayج qال أخbarnي أbو الزبير عن jاaبr عن النبي صلى الله عليه وسلم بmثله غayr أنه qاl wuxuu hi ويلhmuna التصبيح والتكبيr eg xamdi bay noola socon sama waa تصبيxdii تaxmidii تكبيrtii waa dikriga ilaahay ayuun bay had iyo goor dee carabka kuba hayaan waaba saa neefsigeenoo kale unbu noqdo kama تlhamuna نفسa bab fي dawaami naciimi ahli اljanati waqowlihi tacaala wanuudu an tilkum اljannatu uristumuuha bima kuntum tacmaluun bal waxay inoo socdon dee bishaaraadka iyo naciimkii janno bal waxa weeyaan fahal dee min mushtaaqin laha allahuma ajcalna min ahliha baabu fii dawaami naciima bal ahlujannaa naciimkoodu daa'imitaanka maha wax dee inta muddo la siiya go-aya oo wax daa'ima joogto ah oo weligiiba aan dhammaanahayna iyo ilaahay qowlkiisii uu yihi wanuudu an tilkum ljannatu uuristumuuha bimaa kuntum tacmaluun taas buu baabiya kol hadduu xadiidka inoogu imanayo laqbada aayadda xadiidka ayaan la sugaya xadثnي زhayr بن xرb qال xadثna cبdالرحمن بن مهدي qال xadثna حmاd بن سلمة عن hاaبت عن أbي رافع عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم kolley sanadkuna waa dadkii aynu soo arki jirnay haaبitku waa haaبت الbunani kol haddii xamaad ibnu salama thaabit yidhaaho dee waa isaguna dadkii thaabit wax ka wariyana waa ninka axaadiidiisa ugu yaqaana ama ugu dabdin badanba xamaad eh aburaaficana waa nufeyc ninkii la ohanaya asaayiq ee abu hureyra hadii aynu soo maray inuu wax kaba wariyo can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala man yadkulu ruuxa gala aljanata jannada ruuxa gela ee gelaya yancamu waa raaxaysanaya yatanacam yancam dee waxaa ilaahay dhigay ee mala caynu ra'at walaa udun samicad walaa khatar calaa qalbi bashar laa yabaasu ma rafaadayo macnaa wax dhib ah wax shidaa faqri iyo baahi iyo dhib kale iyo ku imanaya ma jirto weligiiba dee waa nicmadaas laa tablaa hiyaabuhu dharkiisa nima baadiyoobayo walaa yafnaa shabaabuhu dhalinyarinimadiisaas de inay dhalinyaraa la wada yahay waa saddexiyo soddon da-dooda un marka halkaa lama dhaafayaba iyadoo dee de markaa waktiga aan dhammaad kaba lahayn de waa waktigaa furan la joogayo oo lagu jirayo shabaabkiisuna ma dhammaanayo bal xadiid kalea inooga sii dheer oo inooga taamsan xadaثna isxaaq بn ibrahim wcabd bn xmaydi wlafd isxaaq qaala akbarana cabdالraزaaq qaala qaala hawriyu faxadaثanii abu isxaaq ana alagara xadaahu can abi saciidi اlkhudriyi wabi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal bal sanadku iyadna cidi ma jirto oo cid cusub ma jirte ama cid aan dee marar kala duwan aynaan soo marin cabdiraزaq ba muxuu yihi akbarana cabdالraزaq o qaala wuxuu hi cabdالraزaq qaala hawriyu hawri baa yidhi faxadaanii abu isxaaqa kolley faadmala dee shay kale oo waxyaalo kale ayuu oo aanu imaka halkan ayay ku ayay caadifo kuba tahay ee waxaa ii waramay abu isxaaq marka abu isxaaq dee waana abu isxaaq asabiici weeye camr bn cabdillaahi ninkii caalimka xaafidka ah reer hamdan ana alagara xadaahu abu isxaaqna yaa u waramay alagara agarkan waynu soo maray oo abu muslim ayaana kunyadiisa la odhanayay almadani alaqar maha salmaan alaqarna maaho isna kitaabka kuma sugnaa ee kan alaqar oo abu muslim horena waan usoo sheegnay isagoo sidan oo kale abu saciid iyo abu hureyre wax ka warinaya ayaynu soo maray nin addoon uu markii hore ahaa labadoodan baa wadaagsaday abu saciid alkhudri iyo abu hureyre xornimadiisii oo walahooda labadaba way ku leeyihin welihiisa way lahaayeen oo macnaa ishtaraka fii cidqi wey cidqigiisa iyo xoreyntiisa way ka wada qayb qaateen abu saciid iyo abu hurayra waxna waa ka wariya haddaba labadoodii buu ka wada warinayaayo can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala anahu qaala inuu yihi yunaadii waa dhawaaqayaa munaadin ku dhawaaqaa dhawaaqe waa ixtimaal adag inuu ilaahay baa subxaanahu watacaala dhawaaqayo dee hore waa ti aynuu soo maray markaa jannada la galo in ilaahay subxaanahu watacaala u dhawaaqayo odhanaya in allaha yaquul liahli ljanati ya ahla aljanna waataynu horaba usoo maray casharkii ka ka horeeyey marka inuu dee munaadin min qibal illahi subxaanaه watacaala yahayna iyadna waa muxtamile laakiin bal uu dhawaaqaya munaadin baa u dhawaaqayo waxaa lagu odhanaya ahluljanow ina lakum waxaa idiin sugnaaday an tasixuu ina fayoobaataan falaa tasqamuu aydaan bukoon abadan ma bukoonaysaan weligiinba waa caafimaadkaa daa'imka ah waina lakum waxaa idiin sugnaaday an taxyaw inaad noolaataan waa xayaata sarmadiya abadiya oo falaa tamuutu aydaan dhiman abadan oo ma dhimanaysaan weligiinba waina lakum waxaa idiin sugnaaday an tashiqu inaad shabaab ahaataan dhalinyaro ahaataan macnaa dadiinaas imaka laydinku geliyo jannada unaa kuma sugnaataanoo falaa tahramuu abadan gabow iyo waxa weeya taas aydaan gaboobin weligiinba taas baa idiin sugnaato falaa taaramu aydaan gaboobin abadan oo dee macnuu yahay ma gaboobeysaan waina lakum waxaa idiin sugnaaday an tancamu inaad raaxaysataan tatanacamu ee waxaa ilaahay idinkuma nicmeeyey een la tirin karahayn een de waxa weya oo falaa tab-asu aydaan dhibaato busi iyo dhibi aanay idin haleelin abadan oo busi iyo dhib idin haleeleysaa ma jirto taas baa leedii fadalika markaa kaas waa arrinkaas iyo dee naciimkaa daa'imkaa la siiyey qowluhu caza wajal wanuuduu an tilkum ljannatu uuristumuuhaa bimaa kuntum tacmaluun wanuuduu waa loo dhawaaqay ehlujannii baa loo dhawaaqay oo maxaa loogu dhawaaqay an tilkum ljannatu antu inay mukhafafa min athaqiilatae waa muxtamil waanay yidhaaheen barhkood in aan idhaahno antii mufasirad ahayd weeye waayo an baa jirta ay ka cabiraan culimadu mufasira ama dee tafsiirkana ama qur'aankana way kusoo noqnoqotaa mufasiro kolley antaa mufasirada waxbay fasirtaa ujeedadu jumlada ka horeysay fasiraysaaye waxaa shardigeedu yahay inay jumla ka horeyso macnaha qowlka leh macnaha qowl waa hadal macnihii bay leedahay laakiin xuruuftii qowlku qaafkiiyo wawiyo laabka kuma sugna oo imaka nuudu eeg waa dhawaaq qowlkii macnihii way leedahay laakiin xuruuftii a dee qaaf iyo wow iyo laab kuma sugna markay taa tahay dee awxa oo kale iyo tan qur-aankana meelo kala duwan bay dee kuwa timaadaaye ayaa maxay noqotaa dhawaaqii wixii ayay tafsiir u tahayba oo wanudu oo waxaa loogu dhawaaqay maxay dee an tilcum marka tilcum taasi anti haddaan mufasiro ka dhigno dhawaaqii bay noo fasiraysaa tilcum tiinaas kolley ishaaradiina ama dee markaa iyagoo dabadda ka jooga ama loo ishaaraya loo fiiq farta looguma fiiqayaa tan baana bucdiga keentayba taas waa dee tiinaasi aljannatu jannadii weeye taa arkaysaan waa mid ina de markaasoo in iskagaba khabarna halkan uritmaana waan xaalaynayna iyo de antilcum bal anhu haddaan de khafafo ka dhigna anahu shaniye oo waa markan mufasiradii aan kaba tago anahu shaniye tilcum tiinaas ama taas aljannatu ee ah janno bedela macadfu bayaan dee si halkan banaan jirtay taa dee janno ah uristumuhaa waa laydin dhaxal siiyey bimaakii sababtii kuntum aydan tacmaluuna waa acmaashii adduunyaa la imanayseen waa fadli ilaahay waataynu soo maray rasuulka ilaahay inuu yihi lan yanjua axadu minkum bicamali ama janno kuma gelayo laakiin waa fadli ilaahay laakiin fadliga marka hore waan soo sharaxnay taasi haddana laakiin maraatibtii jannadu dee waa acmaashii tafaadulkii jiray oo waxaa laydinku dhexal siiyey waa wixii aad samaynayseen ee acmaal saalixaad ahaa taas baa loogu dhawaaqaya wnudu an tilkum اjanةu uritumaa bima kuntum tacmaluun babu fi صifati khiyaam اjanati wamaa lilmuminiina fiiha min alahliin bal iyadana waa weli khayraadkii jannada inoo socdee jannada marka la eega khiyaamteed kolley de qusuur bay leedahay xalayna waxaan soo haynay quraf loo arkayo sa xidigaha aynu u aragno oo kale loo arkayo taasoo haddaba ehlujani un baa u arkaya dad ka sarreeyo bal aan ambiyaba ahayn oo haddana saa quraf xidiga aynu u aragno oo kale weliba xidigii naga durugsan aqalo iyo quraftaa kuma sugan oo bal qurafna waa taa timi tana waa khiyaam khiyaamkaasoo kale waa jamcu khaymatin oo dee dadkii markaan eegno carab oo kale acraabtii bayt yaroo dee aqaladoodii koobna ayay dhisan jireen acraabtu taas bay khaymadu ahayd imika halkanse dee khaymadaas maahe qusuurtiina maaha quraftiina maahe waaba dee iyaguna wax kaley leeyihiin oo aqalaha aan arki doono sifadiisa iyo taytaaye inta uu leegyahay haddaba bal khiyaamta jannada sifadeedii ayuu baabkeedii yahay iyo wamaa lilmuminiina dadka muminiinta wixii usugnaaday fiiha jannada dhexdeeda min alahliina ee ehl ah aswaajtii xadaثna سacيid بن منصuر عan أbي qdamة وهuو الxاriث بن عubayd عan أbي عمrاn الjawني isaguna cabdالmلك بن xabيb wey عan أbي bكr بن cabdاللahi بن qaysi waa abu muسى الأشcrي ba u markaa de u dhalay عan abihi abihi cabdالlahi بن qays abu muسى الأشcrي عan النabiyi slى الlaه عليه وsلم qaal anahu qaal ina lilmuؤmini ruuxa muؤminka waxa uu sugnaaday fi اljanati jannada dhexdeeda lakhaymatan khaymad min luؤluأaةi waaxidة maaha wax la isu geegeeyo dee saa aqalada marka la dhisayo de taase waa xabad keliya lulu ahoo waaxidatin keliya oo mujawafatin guda weyn taas waa khaymad ama aqal aad iyo aad u weyn oo waxaan uu ka samaysanyay waa lulu-adaas iyaduba aada u dhalaalaysa iftiimaysa wataa xadiian xalay sheegayeyna dee inay jannada ku sugan tahay quraf yuraa daahiruhaa min bainaha wa bainuhaa min daahiriha bal khaymo ayaa kuba sugan lua keliya ka samaysa mujawafa intay leegtay duulahaa dherarkeedu waa xagga samada situuna milan lixdan mayl ay ti bal maylkii haddii aan xataa kilomitr ka soo qaadna lixdan kilomitr ka soo qaad de waanu keeda badan yahay oo ilaa samada de wa ilaah baa ogda qiyaastaa waa wax aada iyo aad u dheer dherarkeedu waa taas weliba masaaxadeeda dhulkuna way noo soo socotaa intaa in la gooye ee magaalooyinka ugu waaweyn baadan intaa gaadhahayn markaas malaayiintu ay kuma nool yihiin marka la eego taas duuluhaa situuna milan lilmumini ruuxa muminka waxaa usugnaaday fiiha waa khaymada intaa leeg ahluuna maha qoys keliya uma degana qoysas baa u degan waa dee kuwa faraa badan ee ilaahay siiyey mid kasta naaxiya ku nooshee dee masaafo leeg bal imika haddii aan soo koobno dhaa lixan kilomitiro dee bal saasa masaaxadii dhulka oo xaggii sarada intaa in laguma jirta tee gelayd malaayiin iyo malaayiin midalbashar baa imika kuga noolaan kari lahayd marka taas oo kale ee waxa weeye haddaba jawaanibta iyo nawaaxida iyo zawaayaada ay leedahay ehlu ku leeya aada isba aqoon aansarkayn haddaba lilmumini fiiha ahluna yaduufu calayhim waa wareegayaayo calayhim korkooda almuminu dawaafkii jimac falaa yaraa bacdun bacdan birhkood bar kalama arkimayo dee dhulkaa dheer baa loo kala jiraa oo waxa weeyaan mid kasta zaawiyad gaara ma ku sugan tahay barhkood barka kale ma arkayaan waxadaثana abu غassan almismaciyu qala xadaثana abu cabdالsamad cabdاlcaزiز بn cabdالsamad qala xadaثana abu cimran aljawniy can abi bakr bn cabdillahi bni qaysi can abih ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala fi ljanati jannada waxaa ku sugan khaymat khaymad min lulu'ati lulu ka samaysan mujawafatin waasicana dee guda weyn oo gudaheedu waasicya jawf iyo waxay leedahay sacad guud ahaan carduhaa ballaarkeedu waa xagga masaaxadii dhulka situuna miilan lixdan mayl uu yahay dherarkeedna waa ti aynu soo maray oo macnuhu waxa weeyaan masaaxada dhulka ay ku fadhidaana waa lixdanka xagga sare marka loo kacana waa lixdanka iyadu labadii markaa culugii iyo cardigaasi way siman yihiin oo way isleeg yihiinba fii kulli zaawiyatin waa jaanib kasta ama rukni kasta iyo naaxiyo minhaa khaymada kamida ahlun ehel baa ku sugan maa yarawna alaakhariina kuwa kale ee iyaguna zawaayaadka kale ku sugan iyo dhinacyada kale aan arkahayn yaduufu waa wareegayaayo calayhim korkooda almuumino dee ehelkiisaas waa dee wareegii iyo dee jamaaciya umuurihiiba taas buu kuwa wareegaya waa adigu naciimkaa badan waxadaana abubakr bn abi de waa jannadii markaa ruux keliya intaa yeeshiyo in ka badan de ilahay baa yidhi carduha asamaawaat waalard jannadii maaha wax la qiyaasi karo samooyinkaasoo la isbaaldhigay sacadeeda ilaahun ogya iyo dhawaalkii ayay ballaarhkeeduba yahay dhararkeeduna kaba sii badan haddaba taas baa deeta ruuxii keli ahaaba masaaxo intaa leegya in ka badanba intan uu degayaayo oo dee ehelkiisii iyo khadamkiisii iyo waxyaalahaasi ay uga sugnaanayaan jacalana allahu min ahliha وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna يزيد بن هاrوn qال أخbarana hmam hmam بن yaحyى الcawdi weeye عan abي cمrان الjawniy عan abi bakr بn abi muسى بn qaysin eeg abu muسى aلأشcari weeyaan o de cabdالlahi بn qays baa markii hore imakana waa kuyadiye lakiin magacii aabihiisa ay noola socda can abihi aabihi abu muسى ayuu kaba warmaya can النabiyi salى الlahu عalيه waslم abubakr waa taabiciisa qaala alkhaymaةu khaymadu ruuxa muؤminkaa u sugnaatay duratun waa halkii lublo lagaba cabiray waa jawharka ama jawaahirta aada u nafiiskaabe duuluhaa dherarkeedu fi samaa'i situuna miilan fii kulli zaawiyatin waa zaawiye kasta oo minhaa waa naaxiyo iyo jaanib kastoo minhaa khaymada kaba mida ahlun ehel baa ugu sugan waa de aswaajtii lilmumini ruuxii muminkaa ee khaymadaa lahaa laa yaraahum alaakharuuna ehelkaasoo kuwii kale aanay arkayn qolo kastaaba meesheedii baaba dee kaba badanba oo kuwa kale ismaba yaqaana ama ismaba arkayaan taas baa kuma sugan bawma fi dunya min anhaari janna wallahu subxaana watacaala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk allahuma zidna walaa tanqusna waakrimna walaa tuhina wacdina walaa taxrimna